haatanna haddii aynu toos u tegno magaalada mombasa sidii aad goor dhoweyd ku dhagaysateen idaacaddaba shaqaaqooyin ka dhacay magaalada gaar ahaan masaajidka muusa ee ku yaala magaalada mombasa ayaa la sheegayaa inay dad ku dhinteen shaqaaqooyinkaas oo u dhexeeyay dhalinyaro muslim ah iyo ciidamada booliiska ee dalkaasi kenya khadka telefoonka ee mombasa waxaa si toosa ugu jira wariyaha cabdulqaadir jeylaani cabdiqaadir haddii aad maqlayso khasaaraha ka soo kordhay intuu leegyahay qalalaasii dhacay aad baad umahadsan tahay sida wararkeena hordhacba aan idinkuusoo tabiyey qasabihii ka dhacay muse khasaare waxaa la keenayay iminka oadinayo ilaa iyo afar ruux inay ku dhimatay saddex ruux oo rayid ah iyo mid kamid ah askartii halkaasi joogtay waxaana wararka soo gaaraya sheegaya in askariga lagu dilay tuurey lala dhacay xilli uu markaasi dhex daray dadkii kusoo kamaanayay ciidanka waa gartay yaa xaqiijiyey in dhimashadu sidaas u dhacday islamarkaasoo islamarkaas yaa xaqiijiyey saddexda kale ee rayidka ee dhintay
ilaa iminka mas-uuliyiinta dowladda iyo mas-uuliyiinta waacaha amniga kama ay hadlin dhibaatadaasi iyo natiijada dhaawaca iyo dhimashada halkaasi ka dhashay balse warsideenada oo u gurgilaya arrimahaasi ayaa waxay qaarkood ii sheegeen inay iyagu arkayeen laba ruux oo meyd ah oo midiy u askari ahaa
waa gartay marka labada qofee kalena iyagana see u dhinteen
waxaa jirtay rasaas ay ciidamadu ay ku kala ereynayeen dadkii halkaasi hoshadaha ishaaqadaha ka waday laga yaabaa markaa in xabadidu ay doorinayeen booliisku ay dadkaasi halasho waa gartay saraakiisha caafimaadka iyo iyo iyo iyo warbaahinta waddankaasi ma soo bandhigeen iska horimaadkan dhacay siduu u dhacay hadduu u dhacay maxaa sababay leeyihin ilaa iyo iminka warbaahinta gudaha ama local stationada media weli ma ayaan soo bandhigin dhibaatada ka dhacday maanta mombasa dowladdana kama ay hadlin weli
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir jaylaani waa saxuufi ku sugan magaalada mombasa halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america washington